daafurka wejiga lamaad ee ololaha qalimada cuno iyo sanka olom gonodow e n t iyo welibaa ku qeyb galaya maamulka degmada xuduur kan gobolka bakool odayaalka dhaqanka dhalinyarada hanraabta iyo dhaqaatiirta ka howlgalaasa xarumaha caafimaadka degmada xuduura mashruucan iyo welibaa degmada xuduur jiyey maamulka isbitaalka iidow oo kamid a isbitaalada ka shaqeeya degmada xuduur si bulshadan ku faa'iidaystay maadaama ay jiraan dad badan oo la xanuunsan cudurada kadhiyawa cuno iyo sanka islamarkaanaan awoodna in meelo kale caafimaad iyo bahanga maamulaha isbitaalka iidow doctor isaaqa maxamed nuur iyo anku horeyndii ku-qaybgalayaalka la wadaagay ahamiyadda usleeyey ololahan qaliimada laga sameeyahay cuno iyo sanka iyo sida lanku faa'iidaysado koraa runtii sin ogna gobolka bakool muddooyinka hadii la dhaafay walibaa ku socdeena horumaro caafimaad oo qeybasha shalduban iyada oo gobolka markaas inshagada iska dayaaw inuusan la tartamo dhammaan gobolada soomaaliya keliya ma ee saal guda iidow walaal laku hadalaw muhiimadda waliba waa ini gobolka oo dhan marka inshada laku hadalo caafimaad yay runtii waliba ciidanka mahadnagaana wasaaradda caafimaadka oo iyana gobolka kuwada adeegyo fara badan oo qeybo caafimaadka kumid ah caafimaadka qeybo badan leey runtii ciidanku mahadnagaana adeegyadaas oo weliba beesalaange oo wasaaradda gobolka dhan kuwada runtii oo isukurooga iskuduwaha gobolka mustaf ciidanka mahadnagaana dadaalka usubiyahayo runtii haddii unuuna inshaada gobolka bakool ama reer xuudir hoobaana waliba iska dayaana marwalba ama dhakaatirta una oo gobolka dhakaatirta gobolka ana waliba iska dayaana markasta inuunan la tartanna gobolada kale ku-qaybgalyaalka daafurka wejiga lamaad ee ololaha qaliimada cuno iyo sanka iyaha dhawaayeen islamarkaana sheegeen intii mashruucan wasaiya koolanbaahi qabee waxumaysan sheegay tankalmayba isbitaalka idow daaweyn wada xanuunadu isu daaweyn ku tahay oo ilinka baanay qalinka oo umanka kuu kuhay kan way ku durnay kan agaarishuubka kan agaad kuu kuhay maaha eed ay eed boqolkiiba boqolaa mahadsanye walaa usub haayo ilaahay lankii caafimaadsi oo caafimaad halaya isbitaalka iidow eedaan mahadsiinye eedaan shaqadiisa wanaagsanta dadaalka dadaalow
gobolle kale walay laguga gabaarinin lana tusay wali hoosaka jarab ooshiidi unanaga gabaarka magu hortaynoo arago balaa ininka safarka leh banta safarka leh faa'iidingatay la toy isoogaa maaragtay faa'iida maaragtay taargetay ku wadmay marka adina intay tiim saase leh waana weerintu waana ranta adina saase ka kala shaqeeyay ilaa dictoorka balse may talooyin maaragtay hajeediyey may baa codsadan lahay inay maaragtay dhakhtarka iyo ognagan bulshadu wacyigelin badan la suubi maamulka degmada xudur iyo kan gobolka bakool iyo dhanka kiisha uma hanageen maamulka isbitaalka iidow oo ololahan fuliya ay sidoo kalena bulshadanka baaqi inay uga faa'iidaysadaan umang iyo lakula hadalaw dhegi iyo sang iyo wesleyna dhakhaatiir gaar ee leyinayo nanti isweydiiyaan waayo qofka meel ku yaabe haddii umankii meeluha barran anti koobka kuleelay meelosku kuugobadaayano isku hoogasaano hore in dareera jiraan alakasaay laakiin waa udur jarow udur jarow ent waa udur lakakasaw hadde meelo qaar qaliimadiyo iyo walaasho ku jira jiraan magaalada koonfur galbeed bay dhowyahanka horeyti mardhawayti lisheene ent-ga dhakhtar gaaree kooya islamada ciidanka faraxsana inti magaalada hudur magaala madaxda gobolka bakool inilakafuur amba dhakhtar noocaas amale ninkooy dhakhtar xasan kaafi melena ciidan mahadsanto iidow lamaada kun iyo labaatankii waqtigii la furay sida faamay sheegasi marxalada iyo waqtigii la xamaray ilaahay ogaay boorka ma ininka dheganaay meelo gabdho fadhiyaan dhinin jooriyada ininka dheganaay dadka saan wada jeerin isbitaalka madaas inta ku yaraay geeka hatama anaga haynaha dabcan taawiye soonkii dhatun ini qola teelon hatala ka ziyaadi isbitaalka dadka kiilan aniiba ka jara eedaan amaanana dictoorka meelana dictoor dadaalka dadaalka sii dar dabcan xudur madaas maamulka degmada ka jari hata heer gobola nagadi intii ana maqonaay isbitaale anin in badan wala ka dhajari dhakhtar leh anaga meesha ma kuma xaqiiqdii madila sheega isbitaale dhibkala kula kulma wal eedyadeen adagu ololahan qaliimada lanka sameeyahaya cuno iyo sanka iyo ay wejiga lamaada iyadana horey wejiga koowaad lanka sameeyay degmada xuduur islamarkaana bulsho badan ku faa'iidaysatay weliba haddii la kuwaday maalmo iyo bilooyinka dareera in markaasi dad badan oo la xanuunsan cudurada ka dhicayana cuno iyo sanka ku faa'iidaysato doonana